asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calayhi salaam waraxmat ullahi wabarakaatu nabadaan cabdiraxiim maxamuud bacdow kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad nooga warantaa maantay gobolka mudug sidee wax uga jiraan maxaa xogood naga sii kartaa waxaanu maqalnay in dagaal dhaceen ha waa dhowahay waa dhowahay aad iyo aad aan dhowahay gobolka mudug maanta waqooyiga sacadweyne iyo meesha la yidhaahdo shabeelow ayaa dagaala ka dhaceen dagaaladaasoo udhexeeyey qolyahan federaalka iyo galmudug sheegta iyo maamulka nimanka xarakada shabaab mujaahidiin ayaa dagaal ku dhex maray ma garan gadaygu waa dhul oo waxa waaye miyi iyo tuulooyin iyo wax saas ah oo ay degaan qubayska iyo iska saaran yihiin sacadku waay halkaasaa wax ka dhaceen dagaaladaas halkay bilowday waxaa weerarka soo qaaday nimankaas oo galmudug iyo federaalka iyo waxaa isku darsan ayaa weerar soo qaaday intaan intaaan maqlay oo la ii sheegana ilaa iyo saddex maraa meesha lagu gadaal loo celiyo jabaalaan maqlay xaggeed xogtaan ka hesheen ani xogtaan waxaan ka helay dad deegaanka iyo iyo waxa waaye dad oo u dhodhow oo tuulooyinka xiga dad deegaanaan ka helay iyo dad macnaha war lama waaye cadanka wadanka taleefanaa buuxa taleefanaa ka dhooban dadku waa iska warhayaan hal qolaa la iskula jiraa war lama waayo sidee gobolka mudug looga hadal hayaa marka dagaaladan maanta dhacay dagaalkaas dadka mudug jooga dhegtay u hayeen aad iyo aadaa loo hadal hayaa dhegtaa lagu hayaa waa macnaha waa waa la isweydaarsanaa maxaa meesha ka dhacay yaa yaa ku dhintay yaaba ku dhaawacmay dadku hadda waa dad is yaqaano waxa weeye oo waa dadkii meel deegaanka deganaay waa meesha waxaa ku dagaalamaya ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa galmudug oo saf ah iyo xarakada shabaab ulmujaahidiin oo dhinaca kale kasoo jeeda labada dhinacba deegaano mudug ka tirsan iyo degmooyin ayay maamulaan adigoo ka cadaalad warramaya marka labada dhinac keebaa idin roon
annaga haddaa taasna weydiiyo sama isaga makaana saara annaga waxaan la joognaa hadda oo na maamula nimankan xarakada shabaab mujaahidiinana maamusha maamulka islaamiga ahna ku maamulaa isaga toban sano waa ku kala nabad galnay waa ku caanamaalnay wax isaga kaana baay male nabadgelyaan ku qabnay iyo iyo waxa weeye iyo iyo naxariis iyo waxa weeye diin diin ilaahay aan ku qabnay dhinacaas laakiin kale oo sheegtay oo federaal ah ama waxa waaye galmudug ah ama waxaan u aragnaa inay waxaan dhib aysan loo soo kordhinayn oo ay imaan karto in qabiilkii loo laabtay distilkii in inuu yimaado fasahaad inuu fisqi macnaha yimaado baroogar timaado yimaado isku yimaado isdhex yimaado saasaan ka baqaynaa sidaasaanba wadnaha tarta ugu haynaa
marka maxaa cadaymahood haysaan in arrimahaas ay imaan karaan
cadaymo lagu filanaan haynaa waxaa la yidhi sabab muuqdaa shibaalka dhan annaga waxaan joogi jirnay xardheere waxaan macnaha hadda degmada xardheere ku sugan nimanka federaalka iyo galmuduga ku sugan xaaladda ay kula sugan yihiinna hadda haddii waxa weeye cid kasta ogaal waa og tahay ama ama internet joogta ama waxa weeye taleefon haysata amaba joogta way dareemi kartaa xilligii anagu nimankan shabaab mujaahidiin ay joogeen madrasooyin wax lagu barto diinka islaamaha waaweyn iyo odayaasha waaweyn iyo dhalinyarada iyo ummadda ilaahay oo dhan diinay ka baranaysay meel waxay ahayd waxa weeye lagu kala nabad galo dadku waa asturaayeen xijaabay wateen dumarku raggu macnaha sunnadii iyo si diinku ahaayay macnaha u libaasmaayeen hadda laakiin xardheere waxa ka jira wax ilaahay uusan macnaha ummaddiisa uu ka badbaadiyaa ka jira waa degmadii annagu aan macalka deganayn iyo deegaankii laga xukumayey deegaanka hadda aan joogno maxaa ka jira hadda xardheere xardheere waxaa ka jira meeshii madrasooyinka laga aadayey horta muqaadaraada laga aadaa masan meeshii meeshii nabadgelyada laga haystay oo weye munkarka lanahiyana la nahiyinayana munkarkiyaa lagu faafiyaa waxa weeye fisqigiyaa iska taagan iskufriyaa jooga isdhiciyaa jooga isdilkiyaa jooga waxaa soo laabtay wixii ilaahay mar hore uu naga koriyaa dib usoo dib usoo dib ugu soo laabtay degmada laakiin waxaa ka nabad qaba inta hadda maamulka islaamiga uu ku sugan yahay marka annagu haddii la isbarbar dhigo waxaanan isbarbar dhiganaynin labadaas arrimood aan isbarbar dhiganaynin waxaan ku kalsoon nahay dadka shareecada ilaahay ka turjumaya ku kalsoon nahay wax adinka idinka kamid a oo raba qolyahan aada leedahay fasaaday wadaan oo qabiilkay soo celinayaan oo dumarka inay xijaabka iska dhigaan ayay doonayaan wax idinka idin kamid a horabaa ma jiraan haddaan taas ka jawaabo su-aalkaas su-aal su-aal muhiima waaye haddaan ka jawaabo horta biliaaniga ilaahay ma simin mana sinaa karo dad dad macnaha haddaan ku dhaho wax rabaa ma jiraan hadde inaysan suurtagala inaa suurtagala rabaa una waa haddii ka rabaanna waa wax farxatirisa haddii kaleba ummaddu ma rabaan sababtoo ah dadku wanaagay rabaan dadku macnaha maba rabi karaanba sidii u rabi lahaayeen iyo sidii macnaha ummad loo rabo ma- maba maba taallaba hadda waxaan la soconaa ciidamadoodina qaadka aada u cunaan sigaarka een aada u dhuuqaan bal nooga sheekay dadki markay waxyaabaha arkeen haddaan taas ka hadlo horta waxaas markii la soo celiyey dadkii waa wanaagsanaayo waxaas aan rabin ama aan maqalkoodu shan iyo toban sano hore ugu dambeeyey ama araggooduba ugu dambeeyey shan iyo toban sano moogaa waa isaga tageen waxaa kusoo laabtay dadkii markii hore ee dadkaan wadaadada markay yimaadeen ka cararay oo la qaxay balwadooda la qaxay iyo mukaadaraadkooda la qaxay ayaa dib ugu soo laabtay hadda waxaa isla jooga dadkii balwadda saxiibka u ahaa iyo dadkii balwadda silay oo maamulka sheeganaya isla jooga hadda dadkii wan wanaagsanayna waa ka dhaxeen wax waxba meel bay iska galeen wax tuulooyin aaday wax duur aaday wa wax beerahooda fashay ee qoloba meel bay baadiyaa la iska galay waxa weye dadkii wanaagooday la cararay adinku hadda see jeclaan laheedeen haddaad tihiin eh, odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug marka laga hadlayo cidda idin maamulaysa oo idin talinaysa een, dhinacyada ishaya kee jeclaan laheedeen in meesha laga saaro annaga waxaan jeclaan lahayn waan jeclaan lahayn kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam ciddii lagu maamulaysa nabadgelyo saxiixa ka shaqaynaysa dadkaan ficilka iyo qabiilka iyo isdilka iyo xumaanta iyo munkarka reebaysa annaga ciddaasaan rabnaa aan jecelnahay waxaan diidannahay wixii xumaan iyo isdil iyo isqabiilaysi iyo isficil ilaahay naga koriyey oo aan macnaha kasoo gudubnay waxaan ognahay annaga gobolka mudug waxaan soo marnay tuulo tuulayna ku safri weyday in dad qaraabaha oo ay macnaha isbooqan waayeen oo la isu dilay qabiil oo la isu dhibaateeyey qabiil oo la isu dhacay qabiil ilaaha naga soo gudbiyey ilaahay naga soo gudbiyey inuusan nagu celinna waa waa rajeynaynaa madaxweynaha dowladda federaalka eh, wuxuu ku celceliyaa soomaaliya xalkeedu wuxuu ku jiraa dimuqraadiyadda oo keligeed ah Een, marka ciidankiisa iyo maamulka asiga uu madaxda u yahay iyo maamulka kale ee ka farcamay galmudugna dimuqraadiyaddaas un bay wadaan sidee baad u aragtaan in dimuqraadiyad laydin keeno oo maanta deegaanadiina qaar lagu maamulayo
taas haddaan ka jawaabo adeer dimuqraadiyad iyo dastuur iyo gender iyo waxyaabaha eh, la sheegayo oo laga soo minguuriyey reer galbeedka annagu eh, waxaan raalli ka noqon karna maaha waana maqalnaa waxaa kaloo maqalnaa eh, waa la xoreynayaa waxaa laga xoreynayaa dalka waxaa laga xoreynayaa eh, nimankaas shabaabaa laga xoreynaya maqalnaa maalin kasta Eh, waxaa la xoreeyaa dawlad eh, gumaysi ku jirta iyo isticlaal oo dadkaba shisheeya ay qabsadeen annaga shisheeya nama haysto dib nama haysto Eh, ummadu nama qabsan dad muslimiina oo dalkoodii jooga dad kale oo walaalahooda oo muslimiin oo soomaali ah oo dalkoodii dalkooda iyaguna la jooga ayaan nahay ay- ayaan isku nahay hadda wax nala ka horeeyo iyo wax naloo horeeyo annagu ma garan karno haddaan dareemada haddaan diinka inta nala ka tirtiro aan masiixiyad nala ma- manaa naloo horeynayo wax kaloo hadda nala ka horeynaa ma ogin dimuqraadiyadda iyo dastuurka la sheegayana annagu dad muslimiin ahaan nahay shareecada ilaahay ku dhaqmay ku- ku dhistay isku maamulay ma aqbali karno inaan dastuur iyo koodisha binaada iyo qodob xibel xariijinga inaan galno anagu taas diyaar uma nihin kumana noqon karno dadka muslimiinta ah soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa arrinkaasu waa arrin aan cid kastoo muslim aan anfahaynin marka waxaan leenahay shareecada ilaahay aa nagu filan shareecada ilaahay nagu filan iyadaas aan wada qaadano intaa aad leedahay ninkii yidhaahda oo yidhaahda shareecada islaamkana een, aan wada qaadana ayadaa nagu filane dimuqraadiyadda iyo dastuur shisheeye een, laga soo manguuriyana een, aan iska tuurno waxaa la yidhi waa argagixiso ee, waana la dilayaa maxaad ka leedahay
hadda waxa waaye hadda waxaa muuqata horta qofka in faaruq laga dhigo oo diinkiisa laga faarujiyo maahane waaba argagixisa sidaas waa sax dadka muslimkaana qof walbaaba waxay ku dhegan tahay oo ay argagixis ku tahay oo macnaha kuma yal adag tahay diinkeeda waaye annagu masiixi maahin majuusina maahin yuhuudina maahin oo waxa waaye ma haysano duudiyiin maahin dad muslima oo ahlu tawxiid aan nahay laa ilaha illa allah maxamadan rasuulullah tawxiidkaasaan ku abtirsanaa isagaa waxa weeye marjac iyo dastuur noo ah Eh, kitaabkii qur-aanka munasalka ayaa noo yaala axaadiistii rasuulkaan haysanaa Eh, intaas marka markii la isku daro annaga intaasaan naansa amaane wax lagu soo qoray eh, new york ama baalka la yidhaahdo u k ama lagu soo qoray baris lagu soo qoray annaga waxa waaye dastuurna kama dhiga karno mana naqaan mana oqon karno waxa waa dad muslimaana nahay haddii hadda nala ku qasbana waxa waaye waa iska diigaynaa ilaa nafta naga digay aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon cabdiraxiim maxamuud bacdow oo ka tirsan odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka mudug